ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xarigga ka jaray xarunta daryeelka dhaawacyada iyo xaaladaha deg dega ah oo lagu soo kordhiyey isbitaalka madiina xaruntan oo lagu dhisay dhaqaalihii shacabka soomaaliyeed laga aruuriyey ayaa ka kooban qeybta bukaanka lagu daryeelo qeybta dhalmada iyo qeybta xaaladaha deg dega ah ee lagu daweeyo dhaawacyada culus waxayna qeyb weyn ka noqon doontaa gurmadka xaaladaha deg dega ah ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisu hirgelisay xarumo badan oo ay ka mid yihiin xarunta kaydka dhiigga oo markii ugu horeysay dib loo howlgeliyey iyada oo lagu sameeyey dayactir dhammaystiran xarunta gurmadka xaaladaha deg dega ah iyo dhismayaasha xarumaha kala duwan ee caafimaadka wuxuuna adkeeyey inay ka go-an tahay dhammaystirka dhismaha iyo qalabeynta isbitaalka xoogga dalka iyo kuliyadda jaalasiyaadda mar haddii ay maantaba ayaynu halkaan joogno sidana aan usoo ceshanay weliba aan casriyeynay aan ka horumarinay sida la sheegay bariga africa oo dhan in ay gurmadkeenna deg deg ay xarunteenu ay ka horumarsan tahay waxay ku tusinaysaa meesha aan usii socon isbitaalkeena dhiigga qalabka yaalla waxaa laigu la ii sheegay inaysan oolin ayadana bariga africa oo dhan inaysan oolin oo maanta uu shaqaynaya runtii waxaan nimid oo aan laba sano iyo waxoo bilo ka hor aan nimid ayada oo aan warehouse-kii dawada lagu kaydin lahaa uusan inoo shaqaynayn maanta uu inoo shaqaynaya waxaan nimid isagoo bankigeena diiga uusan shaqaynayn maanta waa shaqaynaya waxaan nimid halkan oo kulligiin dee aad wada og tihiin maantana halkan aynu maraynaa keliya dhaqista oo aad ogtihiin qofka inta laga qaadan jiray halka mil halka mar waa ogtihiin maanta asagana xarumo waaweyn oo casriya ayaa inooga dhisan oo bilaash loogu sameeyo dadkeena intaba ilaahay subxaana wa tacaala muddadaas kooban ayaa ilaahay inoogu xaqiijiyay shacabka soomaaliyeedna waxaa la gudboon haddii ay arkeen guddiga noocaani siday u shaqeeyeen haddii ay arkeen waxa ay keeneen haddii ay arkeen sida cad ee hufnaanta leh ay wixii u maamuleen inay ciddii wax baxsanaysay sadaqaysanaysay khayrka rabtay inay ku baxsato meeshan meesha ugu fiican inay tahay ee wax lagu baxsado marka inay ku bixiyaan xoolahooda meeshaan oo kale ayaan ugu baaqay xarunta daryeelka dhaawacyada iyo xaaladaha deg dega ah ayaa door ka qaadan doonto daweynta iyo daryeelka ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed ee la soo kulma shilalka iyo dhaawacyada